ururka shaqaalaha caalamiga ah wuxuu si akhlabiyad leh ku meelmariyey baaqa hay-adda i l o ee ku saabsan cadaaladda bulshada ee calaameynta cadaaladda tobankii juun sanadkii labada kun iyo sideedii ansixinta shirka shaqaalaha caalamiga ah ee hay-adda i l o ee dastuurka ee sagaaliyo toban sagaaliyo toban waxayna ku dhisan tahay baaqa filadelfiya ee kun sagaal boqol afar iyo afartankii iyo bayaanka mawaabdiidda asaasiga ah iyo xuquuqda shaqada ee la ansixiyey sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo sagaashankii lix iyo labaatankii nofembar sanadkii labada kun iyo toddobadii golaha guud wuxuu ku dhawaaqay in laga bilaabo kala fadhiga saddexaad ee golaha guud labaatanka februari maanta oo kale loo dabaaldegi doono sanad kasta maalinta caalamiga ah ee cadaaladda bulshada baaqa labada kun iyo sideedii wuxuu muujinayaa aragtida casriga ee waajibaadka i l o ee xiligii calaameynta ansixinta qoraalka wakiilada dowladaha loo shaqeeyaha iyo ururada shaqaalaha oo ka socda boqol laba iyo siddeetan dowladood oo xubinka ah waxay xoogga saarayaan dowrka muhiimka ah ee ururka saddex geesoodka ah ee ka caawinaya sidii loo gaari lahaa horumarka iyo cadaaladda bulshada ee la xiriirta calaameynta baaqu wuxuu ku beegmayaa waqti xasaasi ah oo siyaasadeed oo ka turjumaya is-afgalad ballaaran oo ku saabsan baahida loo qabo cabir bulsheed oo xoog leh oo ku wajahan calaameynta si loo gaaro natiijooyin hagaagsan oo cadaalad ah dhammaan axmed aadan axmed oo ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar ayaa sheegay in maalinta muhiimad gaar ay u leedahay bulshada soomaaliyeed
walaahi marka anaga aan fiirino soomaali ahaan horta anaga dad islaamaa nahay cadaaladda waxay noogu jirtaa briority kood ama muhiimada koowaad noo tahay markii dunida ahaan la fiirin cadaaladda hadda dunida cadaaladda waxaa umalaynaysaa inay kasii dabargoyso khaasatan deegaanada soomaalida haddii aan usoo noqdo deegaanada soomaalida hadda wax cadaaladda waa waxaan dhihi karnaa cadaalad kama jirto laakiin waxaa ka jira wax cadaalad ugu eke cadaalad wax eke laakiin cadaaladda waa shay anaga noo horta noo muhiim ah soomaalida marka cadaaladii waa iyadoona waa kuwa afka waa ka dhahnaa cadaaladaan sameynaa laakiin ma aanan sameyn horta markii la dhaho cadaaladda dhanka dhaqanka iyo dhanka oo sharciyadda maxkamadda lisla aadaa mar haddii maxkamad baasha ee tagto horta gari laba qof kama qosolsiiso qof asigoo gar daran wuxuu dhahaa anaa garka iska leh anaa leegadaranya cadaalad daraa leegu sameeyey markii geeda imaado maxkamad diiniin ee maadaama oo kitaabka alla lagu dhaqmaayo waa la kala qaadi karaa cadaaladda maxamed xasan maxamuud oo ah kusimaha guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka shabeellaha dhexe ahna guddoomiye ku-xigeenka xafiiska ayaa sheegay in bulshada ay ugu adeegaan sidii ay u bahnaayeen bulshada gobolka shabeellaha dhexe cadaaladda waxay maxkamadaha ugu adeegaan sidii loogu talagalay oo garsoorka uu xil saarnay ayagana ay u baahnaayeenaa loogu adeegaa aada iyo aaday mujeedaa muhiimad gaara noo leedahay maalinta cadaaladda maxaa yeelay udubdhaxaadka nolosha biniaadanka waaye cadaalad waaye marka annaga haddaan nahay bahda cadaaladda maalintan muhiimad gaara ayay noo leedahay maxkamadaha bahda cadaaladda waxay darajada koobaad iyo darajada lamaaday ay u qaybsantaa marka hore maxkamadaha darajada koobaad dacwada ka bilaabahayaan qofka haddii uu xukunka ku dhacay oo ku qanci waxa uu soo gudbayaa darajada labaad golaha guud wuxuu aqoonsan yahay in horumarka bulshada iyo cadaaladda bulshada ay laga maarmaan u tahay helitaanka iyo ilaalinta nabadda iyo amniga gudaha iyo qurumaha dhexdooda horumarka bulshada iyo cadaaladda bulshada laguma gaari karo maqnaashaha nabadda iyo amniga ama maqnaashaha ixtiraamka dhammaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aas-aasiga ah waxay sii aqoonsan tahay in calaameynta iyo isku tiirsanaanta ay furayaan fursado cusub iyadoo loo maraayo ganacsi maalgashi iyo qulqulka raasamaalka iyo horumarka teknolojiyadda oo ay ku jiraan teknolojiyadda macluumaadka ee loogu talagalay kobaca dhaqaalaha adduunka iyo horumarka iyo hagaajinta heerarka nolosha adduunka iyadoo isla wakhtiga ay jiraan caqabado culus oo ay ku jiraan dhibaatooyin dhaqaale oo daran amni xumo saboolnimo kasaaridda iyo sinaan la-aan ka dhex jirta bulshada dhexdeeda iyo carqalada badan oo hortaagan isdhexgal dheeraad ah iyo ka qaybgal buuxa ee dhaqaalaha adduunka ee wadamada soo karaya iyo sidoo kale wadamada qaar oo leh dhaqaalo kala guur ah